الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا wuxuu inoo joogay xaarise iyo jaariya balsey u kala dhaceen bukhaari iyo muslim iyo muwada ayaa inoo joogtay waxaana matiga anigu aan haystay i yaalay jaariyatu bnu qudaame iyo yaziid ibnu jaariya oo keliya sharaxana waxaa kuba sugan inuu laba nin oo kale iyaguna ay saxiixayn kuba sugan yihiin si ay u kala leeyihiinba mid ay wada leeyihiin iyo mid muslim u gooniyaba ay markaa afar noqonayaan kolley mutintiina qaarna waxaa kuba sugan iyadoo afartuba ay matniga kuba sugan yihiin baa inoogu sugan waxaana jirtay ibnu salaax oo kale muqadimadiisa labadaa keliya kuba kaaftoomay isagoo qaadiciyaad iyo rag ka horreeyey raacaya nawowi baa raximahu llahu tacaala kitaabkiisa irshaad ku kordhiyey labada kale oo dee abu cali alghassaani ninkaa la yidhaha taqyiidulmuhmal kalihi istisnaheeda uu lahaa ciraaqina waa kan istidraagka uu laba yimi laakiin waxaa halkan ishkaalku yahay matiga miyuu kaba mid yahay mise ka mid maaha san sharaxaynu inoogu yaallo isagu suyuudee xagga hoose kaba raacinaya qaala alciraaqiyu walaswad ibnulcalaa istidraag ahaan si wax nuskhada uu sharxanayaanay kuba ool bay ahayd walow sharaxan uu leeyahay sakaawi uu la wada socdo calaa kulli xaalin walow habka idiin yaallo nuskhooyinka qaarkood aan arkay shan uu kaba dhigay nin mukarar yahay yaziid ibnu jaariyat oo ninkaa shanaad aan u jirin qaala alciraaqiyo istidraaggii xaarisa ama jaariyana isaga jariir ay hoos martay oo dee ay ahayd inuu meesha xaggeeda hore laguba qoro afartan nin baa wax jaariya la yidhaaho uun kuwana dikri bay leeyihin kuwana riwaaye leeyihiina labada saxiix iyo muwadaca iyo kuba sugan weeye marka wuxuu uhi jariirun wa minhu waxaa kaba mida iyaguna asmaadii noocan mu'talifkiiyo mukhtalifka kaba mid ahayd jariirun jariir waxaa qaabilaya jariir oo la mid ah ama dee shabahaya oo isku si u qormayaan xariis labadaa magacba jariir iyo xariis bukhaari iyo muslim iyo muwada wax ka ayaynu ka helaynaa labadii waa laga helayaa se laakiin aad u kala saaranaysa adigu markaad kutubta aqrisanaysa amaad daalacanayso san weeyaano wuxuu uhi jariirun wa minhu kulluhu biljimi wara bukhaari iyo muslim haddaad joogto ama muwada maalik magaca suuradaale kuu yimaadaa waa jariir kaas baa badan oo kaasi waa ka soo noqnoqdo oo jariir ibnu cabdillaahi saxaabigii iyo amhaashii xagga kale ayaa lagu dabdinayaa kooban oo wuxuu idhi ilaa xariisa bna cuhmaana ninka xariis ibnu cuhmaan la yidhaah mooyaane iyo waabaa xariisin oo kunyo markaaseen magac ahayn oo bukhaari agtiisana mucallaqa xadiisa kuba leh wax kale kuma lahe waabaa xariisin cabdallahi bna alxuseyn arraawiya wax ka wariya can cikrimata cikrimo wax ka wariya labadan dambe fa bilxaa'i wazaa'i akhiiran xa iyo za oo xarafka dambea ayaa dabdigoodu yahay oo waxa markaad haysanaysaa jariir iyo xariisba sibay u wada qormaan dhawaaqay ku kala duwan yihiin iyo dee xarakadan ama mee xarakadu waa isla mid ee dhibcaha ayaa kala soocaya magaca badan ee bukhaariiyo muslim ku badan iyo muwadda hadduu kuu soo raaco waa jariir amaa xariis oo kale laba keliya ku jira labadaa ninna waa tan lagu magacaabay mid waa xariis ibnu cuhmaan ninkaa la yidhaa midna waa ninkan cabdullahi ibnu xusein magaciisu iyo kunyadiisu ay tahay mucallaqna bukhaari minbuu ku leeyahay abuu xariis la yidhaha labadaasba weeye wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala imaamkii nawowi wa yuqaaribuhu waxa ku dhow dabdigan oo xagga marka la eega dhigaalka ku soo dhow yaanu dee sidoodii aad aanu isugu mid noqoninbe xudayrun bilxaa'i waddaali oo waxaa kaloo labadii kitaab ama saddexdaa kitaab aan kaba helaynaa magac kale oo xaggii dhigaalka kaga soo dhowaanaya magacaasi waa xudayr oo halkii ra iyo daalkanunbaa meeshii soo galay inta kale de waa iskaga mid bay ahaan laayeen ka hore marka wuxuu yidhi bilxay wadaal haddaba wahuwa isagu xudayrkaasi waalidu cimraana nin cimraan la yidhahdo oo muslim kitaabkiisa un ku sugan oo cimraan waxa weeye aabihii weeyo cimraan ibnu xudayr kaasi muslim buu kuba sugan yahay wawaalidu zaydin wa ziyaadin laba ninoo zayd iyo ziyaad la kala yidhaaho oo ilmo xudayrana aabbahood weeye iyaguna riwaayo kuma laha kutubta oo dhan be ama kutubtaas saddexdaa eh bukhaari bay kitaab almaghaazi baabka uu dhigtay baabu quduumi alashcariyiina wa ahli lyaman ayay ma- dikri ku leeyihin hadalqaad bay ku leeyihin xus bay ku leeyihin riwaayo weliba ma laha waa labadan zayd iyo ziyaad aabbahood baa xudayr la yidhaah ninkan cimraan la yidhaah oo saxiixa muslim ku sugan aabihii baa xudayr la yidhaah kuwaasna waxay kusoo dhida xaggii bal matalan waa wax la odhan karo way isshabbahayaan aimada qaarkoodna daalkan iyo ra'dan kala duwan aanay ugu soo darin mu'talifkii iyo mukhtalifkii khiraash kulluhu bilkhaa'i almucjamati wa minhum mu'talifkii waxaa kaga mida iyo mu- markaa kitaab kutubta inooguba sugnaa khiraashun magaca khiraash marka wuxuu uhi kulluhu dhammaantii bilkhaa'i almucjamati kha'daa dhibicda leh ayay kuba sugantahay oo ujeeddadu kutubtaa saddexdaa bukhaari iyo muslim iyo muwadda oo kuu soo raacaya wax magaca oo suuradaa leh oo ku suganba saad u aqriyaysaa khiraash baad aqriyaysaa khiraash weeye nin keliya ka duwan waa nin keliya ninkaasun gaar ahaan u xafid wixii kale habkan aad kuba keeni oo adiga kitaabkii saa ku saxanaya haddaa xataa kitaabkii qalad si un uu dhaco oo muxuu noqon ilaa waalida ribciyin nin taabici oo weyn weeyaan oo taabiciintii waaweyneed ka mid ee cimriye cubaadii ummadda iyo zuhaadoodiina kaba mid ahaa ninkaas waxaa la yidhaahaa aabihii ribciyu bnu xiraash baa la yidhaha waa ninkaas ribciyu ibnu xiraash waxaa ninkaan ribci ibnu xiraash ahayn oo kutubtaas saddexda aad ku aragtaa waa magaca khiraash kaasba weeye fa bilmuhmalati isagu halka horow ninta kale waa iskaga mid eh xarafkii kha'da kaa ahaa ayuunbaa kan xa noqonaya oo bal kaas xiraash haddaba kaasun mooye waxa kaleed kutubtaa ku aragtaa oo dhammi khiraash weeye xusaynun kulluhu bidami wasaadi lmuhmala ilaa aba xasiinin maxaa halkana iyadana way inoo kala farqinayaa sheekhu raximahu llahu tacaala xusayn iyo xasiin iyo xubayn intaba kutubtan saddexdaa ama bukhaari iyo muslim waan ka helaynaa waa magacyo ku sugan laakiin way kala badan yihiin oo barhkood dee aad bay u kooban yihiin oo waa ruux ruuxun midna waa ka badan ee markaad labadaa iska xafiddo inta kale aad haysanayso marka wuxuu yihi xusaynun magaca suuradaa lihi kulluhu dhammaantii bidami cayn xadiisa oo la godo iyo wasaadi lmuhmala saada aan dhibicda lahayn waa xusayn magaca badan kutubtaasa saxaabigii jaliilka ahaa cimraan ibnu xusayn oo kale iyo dadkii laba midka ahaa laba nin baa laga soo reebaya muxuu ihi ilaa abaa xasiinin waa mid xadiisu ay fatxisantaho ismigu mukabar yahay ninka abaa xasiin kunyadiisu ay tahay mooyaane magaciisa waxaa la yidhaha cuhmaan bna caasimin ah isagu cuhmaan ibnu caasim ninkaa isaga xadiisa waxaad ku ogaanaysaa kordhow ha ku qaldamin oo si kale ha u aqriin dariiqii loo badnaana ha raacin oo xusayn ha odhan iska jiro ina kutubta inta badanna xaraka ma laha kolkol xarakadana qalad baa kaba yimaada xagga madbacada kaba yimaada ee cuhmaan ibnu caasim isagu abaa xasiin baa la yidhaha nin kalaa jira waa abaaba saasana wa ilaa abaa saasana xudayna bna almundiri ninka abu saasaan laqabkiisu yahay kunyadiisa abu maxamed baa la yidhaha waa laqab waana laqab keliya oo dee isaga un mooye cid kaloo ruwaado laqab kaalihi maba jirto magaciisu sidaa uu u kelida yahay oo xudayn ibn almundiri isagu ah xudayn ibn almundir mooye marka ninkan dambe fa bidami godaal xa'da la godo iyo wadaadi almucjamati daadkaa dhibicda leh ayuu kuba sugnaaday tanna aad buu inoogu kooban yahay laakiin dee xifdi unbaa laydinka fadhiya in wixii hagaag loo xafido waayo ishkaalkayna haystaa waxa weeye kutub asaaniid lama aqrisano oo ama ruuxo ama waxaaba dhici karta hadday dad bilaabaan ay aqriyeen insaadkal aan ahamiya laba siine lagaba tago matniga un la ilaashado arrinka hadduu yahay dee had iyo goor waxaan soo noqnoqonaya kol haddaan ruuxo had iyo goor maqalkiisii iyo aqrintiisii aanay ku badnayn xifdigii wuu yar adkaanayaa mumaarasadaa badan adoon xifdiin noqnoqodkan badan iyo markuu daabidkii og yahayna ruuxii wixii way u sugnaanayaan si fiican bay ugu sugnaanayaan bal markaa maxay tahay uun xusayn aad buu ugu badan yahay kutubta khaasatan bukhaari iyo muslim iyo muwada dee kutubta kalena waa la mid uun xasiin wax la yidhaaho kunya jirta ninka cuhmaan ibnu caasim la yidhaha kunyadiisa abaa xasiin xudayn wax la yidhahna weliba isagu bukhaari iyo muslim waa dhaafayaayo kutubtoo dhanba weeye luqada carbeed nin kaloo xudayn la yidhaha iyo nin uu isagu dhalayo yaxya bnu xudayn la yidhaha anbaaba la helaya dee waa isagii uun cid kaleba kutubtao dhan maba aha markaa wuu inooga baxaya bukhaari iyo muslim kutubtoo dhanba eeg luqada carbeed magacyadooda eeg wax xudayn la yidhaha ninkaasaa jira maalin dhexdiiyaynu soo haynay halkii taabiciinta qolooyinkii mukhadramiinta ahayd magaciisu wuu inoogu yimo waa nin taabiciya waqtigii rasuulkana jiray buu ahaa laakiin kutubteennay dhacday halkaa hore magaciisa xuseyn dhacdo halkaasaan namba ku soo saxannay oo waa tii aan markaa hore idiin soo saxay oo dee khada kutubteenna kuma suganoo xuseyn magaca dhigeen waa kan maanta isagoo sawaabkii ah xudayn ibnulmundir baa la idhaa waa nin saxiixa muslim buu ku leeyey dikr ama riwaayo ku leeyeen bukhaari kuma sugna in cali bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaahuna umaradiisii ama raggii ciidamadiisa hogaaminaya dagaalkii sifiin ayaabuu kaba mid ahaa waana ninkaa dee waqtigii rasuulkana jirayba oo nin roon ahaa oo taabici weyna ninkaas waxaa la yidhaha abu saasaan waa laqab kunyadiisu waa abu maxamed xudayn ibnulmundir oo isagu waa taa intaas baabab jira wixii kale xuseyn wad nin baa jira saxiixa bukhaari ama bukhaariya muslim citmaan ibnu malik qisadiisii markii uu indhihiisa in la dareeyey rasuulka ilaahay u yimi uu yihi waxaan doonayaa markaa roobaku ay daan ee masjidka qoomkiisuna halkii ay reerkoodu deganayn masjidkii yaraa kaba dhisnaana dooxuu xagga kale kaba jirayoo dee markaa way igu adagtay inaan kaba tallaabay meel masaajidkii aqalkayga ka mida kaalay ku tuko si aan halkaa marka aanan dee meel kala tegayn ugu tukadoon masaajid ugaba yeesho xadiidkaas ahaayee xataa riyaadusaalixiinkaba imaam nawi noogu soo noqonayay nin sanadkiisa kuba sugan oo ibnu shihaab leeyay ninkaasaan weydiiyey xadiidkaas ayaa ruwaadda bukhaari barhkood xudayn ibnu maxamed dhacaya laakiin qolooyinka sidaa ku dabdiya culimmadu waxay sheegeen inay qalad tahay taas oo qaladkaas ama xudayn ninka in la yidhaaye waa dariiqa kale uuna waa xuseyn unba ninka la yidhaaha xaazimun ay wa minha ma waxyaalihii mutalifkiiy mukhtalifkii waxaa kaga mida xaazimun marka maxaa qaabilaya isagana khaazim waa labadaa eeg magaca xaazimku kunyana waa ku yimaadaa magacna waa ku yimaadaa macnaa xaazim dad la yidhaha waa jiraan kutubta ay noogu jiraan abu xaazimna sadee abu xaazim alcarajiya raggii laba midka ahaa iyaduna way jiraan kutubtii way noogu sugayiin magaca kale meesha soo gelayaana waa halkii xaad oo kha noqoto khaazim la yidhaaho waana magac nin keliyii leeyahay marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala kulluhu xaazim wixii suuradaa leh ama ism ha noqoto ama kunyay dhammaantii bilmuhmalati xa aan dhibic lahayn ayuu ku sugan yahay xaazim baad odhanaysaa ilaa abaa mucaawiyata waa nin aad u qiimo badnaa isagoo yarina ku indhabeelay waa atbaacu taabiciintii ninkan xaafidkee acmash la yidhaahna xertiisii buu kaba mid ah ama asxaabtiisii waana ninka la yidhaaho ruwaadda ninka xadiidkiisa ugu xifdi badan weeye oo xadiidkiisa ugu yaqaan walow axaadiida dadka kale uu ka warinayo kolkol qalada dhacaan ama wahamiyo dhacaan laakiin xadiidka dee aad buu u hayayo waa axfad nnaasi lixadiidi alacmash ba acmash xadiidkiisa ninka ugu xifdi badan weeye dadkii hadhow hadday nin kale isku qabtaan xadiid acmash isaga xaggiisa la maro ee la raajax yeelo haddaba ninkaa kunyadiisa abaa mucaawiya maxaa magaciisu yahay ilaa abaa mucaawiyata moxameda bna khaazimin abi khaazim baa la yidhaha ee xaazim lama yidhaha bilmucjamati isagoo dee khadaa dhibicda leh magacuu ku sugan yahay kaa wixii aan ahayn bukhaari iyo muslim iyo muwadartoona kuma sugna nin xaazim la yidhaahaa nin khaazim la yidhaho isagaa inta kaleo dhammi ama waa xaazim ama waa abu xaazim taasba weeye waanay badan yihiin xayaanu kulluhu bilmuhanaati ilaa xabana bna munqidin ay wa minha mu'talifkiiyo mukhtalifkii ama asmaadii waxaa kaba mida halkan u baahnayd in la kala saaro xayaanu maxaa soo raacaya xabbaan iyo xibbaan waa saddexdaas xayaan xabbaan iyo xibaan intuba way jiraan oo kutubtii bukhaariya muslimna way noogu sugayiin muwadana way noogu sugayiin kutubta kalena way ku sugayiin laakiin imaka dad kalea kugu soo bixi kara haddii lagu yidhaha sunantii oo kale abi daawuud iyo tirmidi iyo laakiin markay bukhaariya muslim ay kuu joogto iyo muwada waa lagu dabdinayaa iyagii baa lagu kala tirinayaa si aad marka dambe xayaan inta kale aad u raaciso kol haddii janib lagaaga dabdiya si horeba usoo sheegnay dee arrintan dhinaca yar bay tirada soo koobaan ay soo sheegaan markay xasriyaan dhinacii yaraa dhinaca kale isagu xasri ma lahae wixii aantaa ahaynba dariiqaasaad la maraysaa weeye marka wuxuu yidhi xayaanu kulluhu dhammaantii bilmusannaati waa ya-dan labada dhibcood xoosta ku leh ayuu ahaaday xayaan bay tahay ilaa xabaana bna munqidin waa nin saxaabiya ninkani xabaan ibnu munqid mooye bukhaariya muslim dee inuu abtirsiin ku gala mooyaane isagu riwaayo kuma laha ee riwaayo ama dikri may wuxuu ku leeyahay muwada'a maalik horta isagu laakiin muxuu raaciyey xabaana bna munqidin waalida waasic ibna xabbaana waasic ibna xabbaan aabihii ah wajada moxamed ibni yaxya ibna xabbaan moxamed ibni yaxya iyo waxa weeyaan ibnu xabbaanna awowgii ah iyo wajada xabbaana bni waasic ibna xabbaan waa qoys keliya ujeeddadu waa xabaan ibnu munqid iyo ciddii uu dhalay ee kutubta kuugu sugan saddexdaa xabaan baa la aqriyaya markaas inta uu dhalay isagu maxay yihin mid waa saxaabigan xabaan ibnu munqid la yidhaah kitaabka muwada ayuu dikri ku leeyahay abwaabta dalaaqa kaasi waa mid waxaa kaloo isagu uu dhalay waasix ibnu xabaan nin la yidhaaho taas isaguna waa dhalay oo dikri inoogu leh kutubtaas waxaa kale uu awow u yahay moxamed ibnu yaxya ibnu xabaan oo saddexda kitaabba inooguba sugan waxaa kaluu awow u yahay xabaan ibnu waasic ibnu xabaan marka waa qoys keliya xabaanni laakiin laba xabaan baa meeshii soo galay mid waa xabaanka saxaabiga ee xabaan ibnu munqid ee ama aabba ah ama awowga ah ka saddexaadna waa ninkan loo awowgayo oo awowgii la magaca xabaan ibnu waasic ibnu xabaan marka intaa maxaad ka ogaanaysaa xada inaad kasrisa iska ilaali waa qalad haddaad hoos dhowdo xataa kitaabku hadduu kuu hoos dhabo xabaan bay tahay nin kalea inoo soo raacaya wuxuu yidhi waa xabaana bna hilaalin ninka xabaan ibnu hilaal la yidhaah markaa qoyskaas iyo xabaan ibnu hilaal xadoodu way kasrisan tahay marka winoka isagaa dabdin way fadxisantahan ujeeda laakiin kan muxuu yidhi mansuuban xaariya iyadoo la nisbaynayo mansuubnimada waxa u wadaa iyadoo aabihii loo tiiriyey oo san la leeyahay xabaan ibnu hilaal waa ugu yimaadaa bukhaariya muslimba waa kuugu imanaya wa hayra mansuubin mid nisarkiisa la sheegay xaal aanu ahaanin oo markaa muxuu dhacayaa xabbaan keliyuu yimaadaa laakiin maxaad ku garanaysaayo xidbaanka kalee jira aad kaga garanaysaa waa kan oo waa sheekhyadiisa ayaad ku soocaysaayo waa hayra mansuubin xaalu yahay mid aan aabihii la raacin oo nasarkii aab ama aabihii aan loo tiirin oo dee in hebel aan la odhan laakiin arraawi dee ka warinaya can shucbata shucba wa wahaybin wa hamaamin wa gayrihim iyaga keyrkoodba kaba warinaya haddaba fa bilmuwaxadati wa filtixaa kaasi ba iyo xayaan halkii bedelkeedii ba baa meesha imanaysa xaaduna way kor dhabantay waxaa intan ujeedada tahay xabaan ibnu hilaal kutubta waa ku sugan yahay saddexda aba bal horta bukhaariya muslim buu inoogu sugan yahay labadaa uu inoogu sugan yahay laba xaaluu ku yimaadaa kol isagoo xabaan ibnu hilaal la leeyahay inu hebel la leeyahay kolna isagoo xabaan keliyuu kuba yimaadaa laakiin marka uu xabaan keliya yahay sheekhyadiisaad eegan oo shucba marka uu u sheekheeyay shucba wax ka warinayo ama ninkii maca markaa wahayb ibnu khaalid uu wax kaba warin ama hamaam ibnu yaxya uu ka warin iyo qolooyin kaleba dee iyaguba sida abulwadaax markaa waxa weeyaan abu cawaanataan ujeeda wadaax ibnu cabdillahi alyashkuri iyo qolooyin kale oo xagga hoose shaarixu kuba soo noqonaya xabaan oo aan magacii aabihii la sheegina laakiin raggaa wax ka warinaya waa ninkan ina hilaaleen hayno oo xabaan baa laydha daabid kale oo ka dhow haddaan idin siiyaba bukhaariyo muslim markaad joogto isagu iyaga sheekhya uma aha oo is iyagu lamay kulmin sheekhadii labada sheekh maaha laakiin raggii ay la kulmeen ee iyaga u sheekhyada buu sheekhoodii yahay markaa keed labadaa kitaab wax alla wixii dhaca xabaan waxa weeyaan sheekha sheekhiisa una eeg sheekha bukhaari ama sheekha muslim sheekhiisa una en abtisimnila socon waa ninkan aan haynown labadaa kitaab wax kastaoo dhaca ama xabaan kastaoo hayra mansuub oo laakiin ah sheekhyada bukhaari ama muslim sheekhooda uun ah aabihiiba yaan laguu sheegayne waa xabaankan aan hayno waa xabaan ibnu hilaal ninka kale ee xabaan inoo soo socdayna muuse halkaa ma galo oo halkaa kuma jiro waa sheekhyadoodii uu ka sokeeya isagu sanadkuu ka yar sokeeya haddaba kaasoo kale ama dee sheekhyada haddaad lagu tiriyeyna waa imanaya isagoon aabihii la sheegino raggaa wax kaba warinaye ninkaa maxaad ku ogaanaysaa xabaan baad aqriya xaada fatxi bana weeye wuxuu la mid noqonayaa xabaan ibnu munqid iyo nimankii kale isaga dee awlaadiisii iyo dee wixii ay sii dhaleen ahaa intaa wey bal markaa maxaa laguu soo reebay xayaan iyo xabaan baan ogaanay weli waxba inoo dambeeya maadadan ah ama shakligan ah oo wuxuu dhi wa xibbaana wa ilaa xibbaana istifihii baa kuu socda ilaa xibbaana bna cadiyata ninka xibaan ibnu cadiya la yidhaaho iyo ibna muusa xibaan ibna muuse ninka la yidhaaho ninkan dambe mansuuban xaaliya iyadoo ina muuse la yidhi wa hayra mansuubin iyadoon laakiin nasabkiisii laba sheegin ama aabihii la sheeginoo xibaan lagu gaabsaday oo saxiixayna uu ku yimaadaa taas laakiin isaga waa nin keliyo can cabdillaahi kana warinaya markaa uu khayra mansuubka yahay imaamkii jariilka ahaa cabdillaahi huwa bnu lmubaarak waa ina mubaarak oo waxa ay tahay xibaan ibnu cadiya hadalqaad un buu leeyahay meel unbaa dikrigiisu bukhaari dhacay kitaabu markaa istaawat lmurtadiin iyo adigu meelo dambe oo kitaabka ka mida isagii abu cabdiraxmaan isalami hadal dhex maro magaciisa kuba yimi ee riwaayaba ma laha riwaayaba ma laha waana nin bal matalan taabiciya oo waxa weeyaan dee weynba oo ama taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah sa dee ninka kale ay wada hadlayeen xadiidka cabdiraxmaan bin salim marka dambe xadiisan baa lasoo naqlinaya laakiin isagu dikriga sanadka kuma leh ninka kalea riwaayada kuba leh ama xibaan ibnu muuse waa nin dee sheekh ahaa xadiisyo kala duwanna lagaba wariyey laakiin wuxuu sheekh u yahay bukhaari iyo muslim buu iyaga toos sheekh uguba yahay marka haddii xibaan ibnu muuse la idhaahna waa sax haddaad aragta xibaan can cabdillaahi cabdillaahigaasna waa cabdullahi ibnu lmubaaraga isagana waa xibaan ibnu muuse hanun kuwa xaalkoodu muxuu noqonayaa nin saddexaad baa kusoo biiraya wa xibaan ibn alcariqati iyo ninka kale la yidhaha xibaan ibn alcariqa saddexdaasi fa bilkasri waalmuwaxadati xadoo la kasriyo iyo ba ayay dabdigoodu ahaaday oo markaa waxaa xaasilku inoo noqonayaa bal xayaan meel iska dhigo xibaan iyo xabaan baad kala soocanaysaa xabaan waa xabaan ibnu munqid iyo ciddii uu dhalay iyo xabaan ibnu hilaal intaa weeye waxaa kutubtaa kuugu sugan saddexdaa xibaanna saddexda buu yidhi xibaan ibnu cadiyoon yidhi dikri unbuu leeyahy xibaan ibnu muuse oo isagu dee dikri riwaayo leh oo laakiin ama isagoo mansuuba yimaada amaan mansuubahayn laakiin cabdullahi ibn mubaarak wax kaba warinaya nin kale oo isaguna dikri un leh hadalqaado oo xibaan ibn alcariqa la yidhaha saddexaasna xibaan baad odhan markaad intaa qabsato maxay odhan wax alla wixii kale kaasoo horbaxee kutubtaas saddexdaa ku sugane waa xayaan ama magac ha noqdeen kunya ha noqdeen suu doona haba noqdo wixii kutubtaas saddexaa ku sugan xayaanba weeye xibaan ibnu cariqahna nin dee muslimaba ma aha waxaa meesha keenay riwaayo iyo wax nooma lahayn saxiixa bukhaari baa waxaa dhacay xadiidkii khandaqa ama saxiixayn baabuu dhacay caaisha iyadoo xadiidkeedii ahayd oo sacd ibnu mucaadi iyo si nabarku ku gaadhay markii dambe u dhintay uu kaba warramaysay maalintii khandaq ayaa waxay tidhi waxa weeyaan ramaahu rajulun yuqaalu lahu xibaan ibn alcaraqa ninkii leebka kusoo ganay weeye waana leebkii uu gacanta intuu kaga dhacay dee xididkaa waxyeelay ee markii dambe uu xukumkii la yimi nimankii reer bani quraydana uu dhintay isagoo sidaaba ilaahay ku baryey xibaan waa ninkii dee ramyada lahaa sidaa daraaddeed baa markaa muxuu yidhahaa ciraaqi oo kale alfiyadiisa oxir ah ibna cadiyata maca bni muusa waman ramaa sacdan fanaala bu'sa buu idhaha iyo waa kan markuu sheegayay ninkii sacad leebka kusoo ganay oo saa cadaab iyo ciqaab kuba mutay taasna dena waxa weeyaan riwaayaba inooma lahe laakiin meel saxiixi ka mid ah magaciisu kuugu imanaya hadalqaadkiisaa ku imanaya qaswada khandaq markii arrintan laga warramayo markaasi iska dabdigiisii baa lagu leeyahay xibbaandha ninkaas waa nin qurayshana cariqadna waa hooyadii oo lidib riixa iyaba cariqa loo yidhi bay leeyihin magaceeda waa kaa xagga hoose uu kuba yaallo qilaabaa la odhanayay kollay kutubta siya roon halkan jabbaar iyo khiyaar baa yimaada way ku dhow yihiin laakiin dee waa ay ka yar duwan yihiin oo tan baanu imaka halkan aana inoogu soo dhigan si loo inoo kala lainoogu kala farqiyo alfiyada suyuudi waxyaalahaasa kuma sugnaadeen xabiibun kulluhu bifatxi lmuhmalati ilaa khubayba bna cadiyin wa khubayba bna cabdiraxmaan maxaa iyada halkanna uu sheekhu inoogu faa'iideynayaa xabiib iyo khubayb labadaas magac ayaa ku yimaada oo dee kala badan kutubtaas saddexdaa kuba yimaada ama si gaarada haddaan idhaha bukhaari iyo muslim ba inooguba sugan labadoodii baa lagu kala soocayaa adigana dee waa xifdi aad kala xifdidood kala socdon baa lagaga fadhiya waxyaalahanna waxaa fanniganba loo dejiyey kutubtana culimmadu ay ugu badiyeen si looga badbaado tasxiif in qalad la aqriyo wixii ama wax la dooriyo sidiisii lagaba dooriyo waayo madaabicda waa tan aan aragno akhdaadeedu iskaba badan tahay markaasi bal magac kastaba sidiisii aad ku ogaatid oo qalad lagaga badbaado ayaaba dabdigan faa'iidadiisu ay tahy de waana faa'iidada aad iyo aad u weyn marka wuxuu ihi wa minhaa waxaa kaba mida dee xabiibun wa khubaybun say kala yiinna haddaba xabiibun xabiib kulluhu dhammaantii ujeeddadu magaca suuradaa le weeye maaha kanoo shakligaa wixii ku yimaada eed kutubtaas saddexdaa ku aragta dhammaantii bifatxi lmuhmalati xa'du way kor dhaban tahay oo waa xabiib magacaas waana badan yahay sa xabiib ibn lmucallim iyo raggii la midka ahaa in yaroo kooban baa kasoo hadhayso khubaybo ilaa khubayba bna cadiyin ninka khubayb ibnu cadi la yidhaha mooye wa khubayba bna cabdiraxmaan ibni khubaybin hayra mansuubin xaalu yahay isagoon aabihii la sheegin oo can xafs ibni caasimin wax kaba warinaya wa abaa khubaybin abaa khubayb uun mooye oo kunyata bna zubayri ah abaa khubaybtani ina zubayr kunyadiisii fa bidami lmucjamati intan saddexan dambe kha weeye waana la godaya waa ismi musaqara marka maxay tahay bal xabiib meel iska dhigo khubayb iska xafid khubayb kutubtaa saddexdaa saddex baa kugu iman ama bukhaari iyo muslim haddaan gaar ahaan unba ula baxna saddex nin baa ku jira mid waa khubayb bnu cadib waa saxaabigii jaliilka ahaa ee nimankii quraysheed markii iyagoo sariyo yaroo caasi bnu thaabit ibnu abilaqal xogaaminayey dee intoodii kale ay dileen isaga iyo balmidhon ay qabteen isagiiyo nin kale iyo hortay kaxeeyeen muddada gacanta markay ku hayeen ay dileen waa markaa riwaayo ma laha ee qatligiisa iyo qisadiisiibaa kuba sugan waa ninkii lahaa walastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kana lilahi masraci ninkaas waa markaa dikrigiisu dee saxiixii buu inoogu sugan yahay waana saxaabi khubayb baa la yidhaha ibnu cadi kaasi waa mid midna nin kale oo khubayb ibnu cabdiraxmaan ibnu khubayb la yidhaah baa jira isaga iyo awowgiiba waa khubayb laakiin awowgii riwaayo kuma laha saddexda kitaab muwada iyo waxa weeyaan muslim iyo bukhaari toona kuma inooguma sugnaa inankiisa inuu abtirsiintiisa gala mooye haddaba kol khubayb ibnu cabdiraxmaan buu kutubta u yimaadaa kolna muxuu u yimaadaa khubayb oo aan aabihii la sheegin khubayb keliya lagu kaaftoomay laakiin eeg sheekhiisu waayo waa xafs bnu caasim waana xafs bnu caasim ibnu cumar ibn alkhadaab weeye ninkan xabsaan oo ina caasim ibnu cumar ibn alkhadaab weeye haddaba markaad aragto khubayb can xabsin xabiib maahe waa khubayb iska jir xabiib hawa aqriin maxaa kuu soo raacayo ta saddexaada cabdullahi ibnu zubayr ayaa kunyadiisu ay tahay abu khubayb waatan ashcari iyo waxyaalahaasna ay uguba timaado in kunyadiisu ay tahay abu khubayb ay tahay inankiisan uu dhalay ee khubayb loogu magacaabayna riwaayo saddexda kitaab kuma laho isagu ma yimaado laakiin kunyadan aabihii baa imanayso abu khubayb oo cabdullahi ibnu zubayr markaa kunyadiisa saddexdaasi waa kha iyo iyadoo weliba ismigu musaqariya wixii kale se xabiibun la dabagal xakiimun kulluhu bifatxi lxaayi xakiimn waa ismigaa xakiim maxaa isagana la mid ah ismigii oo la tasqiiriyon xakiim iyo xukaym sibay u wada qormayaan aqrintii unbaa xarakadani kala duday kutubtuna kuma xarakaysnaa markaa seebaad u dabdinaysaa xakiimun uu xakiim kulluhu dhammaantay bifatxi lxaayi sida waxa weeyaan dee imaka xakiim ibnu xizaam iyo wixii laba mid ka ahaa waxa weeyaan dhammaantiibaa xakiim baad aqriyaysaa in yaroo kooban mooyaane ilaa xukayma bna cabdillaahi ninka xukaym ibnu cabdillaahi la yidhaha oo kolkol alna ay raaciyaan oo al xukaym ay yidhahaan kaasun mooye iyo wa rusayqa bna xukaymin nin magaciisu keli yahay waayo rusayq zureyq baa jirto waatan qabiile ansaareedba bani zureyq la yidhaaho laakiin ra'doo la horraysiyo rusayq la yidhaha waa ismi fardiya walow halkii asmaadii fardigayna amhiilun baan ka soo aragnay aan laynoogu soo darin waa ismi keliya oo ninkani leeyahay haddaba ninkaa aabihii aag isagana rusayq ibnu xukaym baa la yidhaha magaciisuna waaba keliya kunyadiisana baa xukaym baa la yidhaha marka intaa labadan isaguna cumar ibnu cabdilcasiis buu caamil uga ahaa meel aylo la odhanayay haddaba labadaas xukaym baad ku ogaan wixii kale oo dhan ee kutubtaa kugu yimaadana xakiim aqri taasun rabaaxun kulluhu bilmuwaxadati imakana maxay tahay oon gaadhnay waa rabaax iyo riyaax labadaas oo dee magacyo ah rabaax iyo riyaax marka wuxuu yidhi sheekhu rabaaxun rabaax kulluhu dhammaantii kutubtaa saddexdaa bilmuwaxadati ba ayuu weeye sidee bilaal ibnu rabaax mu'adinkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rabaax weeye waa ba'daas dee ra'dna way iska fadxisan tahay maxaa laga soo reebayaa ilaa ziyaada bna riyaaxin ninka ziyaad ibnu riyaax la yidhaha mooyaane oo can abi hurayrata abi hurayra kaba warinaya fi ashraadi saaca xadiis ashraaddaa saacadda ka warramaya marka waa xadiidkaas in baadiru bil acmaali sittin xadiidkeedii buu abu hurayre kaba wariya waa nin taabiciya xadiid labaadoo man kharaja min adaacati wafaariqa aljamaca oo labaduba saxiixa muslimin weeye bukhaari kuma sugna ayuu kaba wariyaa ninkaa isaga magaciisa maxaa la yidhaha magaca abihii ziyaad ibnu riyaax oo sidee jamcu riixinun riixdan jamceedii ayuu kuba yimi ziyaad ibnu riyaax baa la yidhaha weliba muxuu kaba cabiray cinda alakhariina culimada intooda badan agtooda barhkooda rabaax yidhi oo kuwa kale kala mid dhigay taasi way jirtaa laakiin waa intooda badan agtooda waayo barhkood baa rabaax yidhi marka wuxuu yihi waqaala albukhaariyu bukhaari isagu wuxuu yidhi oo uu ku tagu ku dabdiye weeye bilwajhayni labada wejba oo ninkan riyaax iyo rabaax ayuu labadaba ku dabdiyey taariikhdiisa weyn waana sida uu kaba soo naqliyay sheekhu muxuu yihi xakaahu canhu saaxibu lmashaariq mashaariqna horean idinku soo sheegayo waa mashaariqu lanwaar baa la yidhaahayo waxale qaadiciyaado waa kitaab saddexdan kitaab aynu hayno dikrigooda magacyadooda iyo alfaadahoodaba dabdinteedu uu imaamkaasi u dejiyay qaadiciyaadee shahirka ah laakiin halkan waxay culimmadu kuma waafaqsano ciraaqi wuxuu leeyahay naqlintan uu bukhaari ka soo naqliyey ee uu leeyahay bukhaari baa le labada wej badnaynaya waa waham isaga kaba dhacay oo qolooyin ka horreeyey uu kuba raacay kitaabkiisa taariikhda bukhaari isagoo marna ba'da hadal qaaday oo rabaax yidhi kumaba sugna ee laakiin wuxuunbaa iskhilaafka uu soo naqliyahaa ma ismi buu ku yimaadaa san oo kale ziyaad ibnu riyaax mise aburiyaax buu u yimaadaayo kunyadiisaa timaada bal taasun weeye xagga kunyadiisana mizi imaamkan la yidhaha kitaabkiisa tahdibulkamaal iyo sheekha dee kitaabka asalka ale waa kamaal waa ninkan cumdatulaxkaam kale cabdilqani almaqdisi ayaa waxay ka dhigeen kunyadiisna inay aburiyaax tahay marka magacaabi iyo kunyadiisa ay iswaafaqsan waana sida suyuudi kitaabkiisa alfiyadiisa kuma socdo wakuyatun lahu aburiyaaxi laakiin taas nafteeda waxay qowl shaaday kaba dhigaan oo labadaa imaam soo naqliyeen waxay leeyihin kuyadiisu ninkan aburiyaax maayo waa abuqays alfiya sudaha inoo dhacdo sababtay u dhacdayna dee waa mizi iyo saaxib alkamaal baa hadalkan iska dabamaray in kunyadiisu taa tahay ee bal riyaax intaasaa jirta wixii kale waa rabaaxun zubaydun laysa fiihima ila zubayda bna alxaarisi bilmuwaaxadati imaka halkanna waa zubayd iyo zuyayd de haddii ismiga la takbiiriyo zabiid la yidhaha magaaladii berye qaarkoodna cilmi dee meel cilmi ahayd mawdin cilmi oo loo xereeyo ahayd ee yeman kuba taalla imakaba kuba taalla walo aanay dee wixii horey berigii hore lahaan jirtay imaka aanay lahayn iyo beryaba malaa dee intii qar say kalayina waatana wuxuu leeyahay zubaydun zubayd laysa fiihima iyaga bukhaari iyo muslim horta waa bukhaari iyo muslim maanta gaar ahaan muwadai waa laga saaray bukhaari iyo muslim kuma sugna oo magaca waxa ku sugan oo dhammi waxa weeye ama dee waxa kuma jira ilaa zubayd bna alxaarisi ninkaa zubayd ibn alxaaris la yidhaho ibnu abil muwaxadati wax kaloo lagu kala fardiyaa ma jirte bukhaariyo muslim nin keliyo zubayd ibn alxaaris la yidhaha reer baniyaam ah ayuunbaaba ku jira in waxa weeye bukhaariyo muslimba uma almusanaati walaa fi lmuwada'i muwada'na kuma sugna ilaa dee waxa weeyaan oo muwada'na wax ku sugan maa laysa fiihima ila zubayd bnu alxaarisi uma lmusanaati walaa fi lmuwadai ila zuyayd bnu salti bimusanatayni bikasri awali wayudama oo muwadaa maalikna waxa gaar ahaan ugu sugan nin la yidhaha zuyayd ibnu salti halkaa aan ka daminay zaadana waxaa kaloo bannaan in la kasriyo ziyayd la yidhaaho waa laba yo-ood markaas ninkaasi dikri wuxuu ku leeyahay ama uu ku sugan yahay kitaabka muwada ee maalik bukhaariyo muslimna wax shakligaa iyo suuradaa leh ninkaa keliya zubayd ibnulxaaris la yidhaaho ayaa labadoodana kuwa sugan wax kaloo kugu jiraana ma jiro dee zaydna isma shabahayaanoo xuruuf siyaada ay leedahon zayd aan kuma sugnayn oo labadaasi marka ishtibaah kama imanayo lama kala farqinayo sulaymun kulluhu bidami labna xayaana fa bilfatxi imakana waa sulaym iyo saliim oo kutubta inoogu yimaada marka wuxuu ihi sulaymun sulaym kulluhu dhammaantii bidami godaal siinta la goda weeyo magaca wixii aad aragto ee kutubtaas saddexdaa kuugu sugani waa sulaym ilabna xayaana ninka saliim ibnu xayaan la yidhaah mooyaane fa bilfatxi isagu fa bifatxi siini siintiisaa la kordhabayaa ismi mukabaruu noqon oo markaa bal saliim ibnu xayaanna waa nin keliya kutubtaas waxa kaloo dhammina waa sulaym si ama kunya waxay doonaan haba noqdeen dee waata ummu sulaymna ay jirto in bal masalan dee saxaabiyadii shahiirka ahayd adugu bal markaa magacaasi ama ha kuu noqda magaca ma kunye waa sulaym laakiin ninkaa ina xayaan baa ka duwan ood gaar ahaan u xafidi oo saliim baa la yidhaha شريح كله بالمعجمة والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي سريج فبالمهملة والجيم إما كان كنا محاجرة وشريحيو surayj waana kutubtii saddexdaa baan joognaaye maaha kutubtii oo dhan kama wada hadlayno marka wuxuu ihi shurayxun shurayx marka kutubtaas saddexdaa leega wixii shakliga ama suuradaa lihi kulluhu dhammaantii bilmucjamati waa xarafkan dhibcaha leh waa shiin iyo walxaa'i xaadan u dambayso shurayx weeye dhammaantiiba waxaa kutubtaa ujeeddadu waa inta badan ee qaalibka ah maxaa laga soo reebayaa in labna yunusa suraj ibnu yunus ninka la yidhaha mooyaano sheekh muslim ahaa waaya wabna nucmaani ninka isaguna ina nucmaan ujeedada eeg muslimna waa la kulmay waa arrinda eeg muslimna ninkan waa la kulmay bukhaari se lamau kulmin oo isaga waxbuu kaba wariyay waa siduu wax kaga wariyaa eeg muslimna sheekh buu yahy lakiin bukhaari sheekha sheekhiisuu tegaya wa wa surajabna nucmaan ninka suraj ibnu nucmaan la yidhaha waa axmed ibn abi surajan labaduba sheekhada bukhaari bay kaba mid yihiin mid waa kunyo midna waa magacii saddexdaas baa surayjiya la yidhaa ama kunyo ha u noqoto ama magace wixii kaleo dhan ee kutubtaa kuugu sugani shurayxun weeye sida shuraxulqaadiya raggii la midka ahaa ama waxa weya abi shurax iyo saxaabigii markaas umuurahaasi waa shurayxun taasna سالم كله بالألف إلا سلم بن زرير وابن قطيبة وابن أبي الديال وابن عبد الرحمن الكن وحشاق إنه كلا فرقنا يا رحمه الله تعالى سالم يا سلم هذا نجسك إيجنو ألف يبي اسميريهم بو لما اشتباه ما بجرتو سادراديد باني مركا أي مدى قاركود aanay uba dhigan oo bal maalan aanay usoo dhigan magacan waayo ishtibaah kamaba imanayo weeye laakiin qadciyaad baa sheegay ibnu salaaxna uu ku raacay laakiin arrin kalea jirtuu inagu baraarujinayo suyuude sharaxa oo waxa weeye dee qur-aankana rasmigiisa waa tan aan ku aragne magacyada kolkol saalim iyo kuba yimaada ama dee wixii suuradaa leh ee magaca aliftay kolkol kitaaba ahaan u gooyaan iyadoo kelimadii ay dee imaka san oo kale saalim ama saalix tahay ayay iyo malikiyo ayay kelimadii go'daa oo loo gooyaa dee alifkiibaa go'aho kitaab ahaan walow lagu dhawaaqayo dee markaan jaanibkaa khadka kaba eegno hadhow sii salmi ay u qoraysay buu saalim u qormay ama waxa weeyaan taas oo kale saalix iyo salxi baa isku suuro u qormaya marka taasaa keenaysa ishtibaaha taas bay deeta ugu soo dareen qolooyinkan eegay markaasay kala yiid wuxuu ihi saalimun kulluhu bilalif waa badan yahay weeye sadee saalim oo ibn ibnu cabdillah ibnu cumar iyo dee taas oo kale raggii lahaa ilaa salma bna zariirin ninkaas salma bnu zariir la yidhaaho wabna qutaybata salma bnu qutayba wabna abi dayaali salma bnu abi dayaal nin la yidhaaho waa nin hiqa axaadiistiisu ay yartao xadiis kaliyuu muslim ku leeyahay وابن عبد الرحمن وسلم ابن عبد الرحمن انت اصلا افرتا مويو فبفتح فبحذفها اي فبحذف الالف الف تا قلت يدي انت نقصونات انت قارهن وغو وحي كلاسه حتى دي كتابك aliftii laga tago kitaab ahaan looga tago marka la qorayo waa saalimuun inta kaloo dham sulaymaanu kulluhu bilyaayi ilaa salmaan alfarisiya wabna caamirin wala gara imakana waa sulaymaan iyo salmaan nafteeda ya ziyaadaa jirta ee laakiin way isku dhowaan karaan ruuxii kitaab ahaan baa qalad u dhici karaa markaa farqiga waa tan oo wuxuu idhi sulaymaanu sulaymaan kulluhu dhammaantay marka kutubtaa saddexdaa la eego bilyaay waa magacan badan sulaymaan weeye iyadu waa taas ujeeda laakiin in baa laga soo reebay ilaa salmaan alfarisiyo dee salmaan alfarisi saxaabigaasi salmaan weeye sulaymaan maaha wabna caamirin nin kaleo salmaan ibnu caamir la yidhaaho وسلمان الأغر أبو عبد الله نكا سلمان لا يدا الأغر يا أبو هريرة وحكبه ورية سلمان بايسنا لا يدا يا عبد الرحمن بن سلمان أفرتاس يا الما سلمان وما سلمان ويا سليمان ماها فبحذفها أي فبحذفها يا ذا كنت إذا أي كبصق نادين فالوحنا شرح إنه قص ونسى وقص نقلنا يقاد مثلا عراقي سلمان ابن الربيع عطوا إسنا حديث مسلم قبله إسنا وحي إنه قص بيركرة المركة أنت سوى سلمان وحي عن أنت أهين سليمان الله دبق له سليمان هو شيبان والسلامة بفتح اللام إلا عمرو لما كان السلامة إيا السليمة labadaas weeye kutubta iyaguna kuba yimaadaan bal maalan kol waxay kolkol dee barhkood waxay u dabdiyaanba si caam ah oo ninbay markaa kusoo kordhiyaan bas si caam loogaba dhigon saddexa kitaab loogu koobin laakiin markaynu saddexa kitaab wixii dhacay eegno salama iyo salama waad siday keliino wuxuu ihi salamatu bifatxi laami laam kordhowgeed bay ku sugnaatay waana aad bay u badan tahay saxaaba iyo taabiciinba magacaa salama waa ku badan yahay oo aad buu uba badan yahay oo dee dad badan baan helaynaa saxaaba iyo taabiciinba maxaa ka duwan ilaa camra bna saliimata ninka la yidhaha camr bnu saliima mooye imaama qawmigii ninkii reerkoodii reer bani jarmi ninkii imaamkooda ahaayee tukinaya isagoo caruuraba iyo waa bani saliima waxa weeyaan imaamnimadani waa nin in yar buu ahaa dee barhkood halkan saxaabinimo hadday u sugaana mucaasaro xataa aragti aan leenahay rasuulka ilaahay buu arkayo ama ay kulmeen way adkaanaysaa inaan kutubtii kaba soo helo waxaa la og yahay waktigii rasuulkii ilaahay markii fatxu maka dabadeed dhacday ee carabi ay bilowday islaamkeedii wafdiyadii ay diranayeen wafdi aabihii ku jiro ayaa rasuulka ilaahay u tegay iyagoo reerkoodii markaa islaamnimadkiisii gaadhsiinaya markii iyagu ay ka soo noqdeenna rasuulka ilaahay wuxuu soo faray waxaa kala mid ahaa cidda idinku qur'aan badani imaam haydiin noqoto ilmahana ilmo yaroo fahmo badan buu u ahaa uu yaraa marka ceel biyo-ana way dul deganaayeen oo dadku intaa madiino ka imanaya dee inay warka weyna jiraaya layska warsadaa waaba rasuulki ilah iyo risaaladiisi iyo islaamnimay marka ahayd iyaguna jaahiliyadii bay baaqi ku ahayd dadka iswarsanaya ayee kolbaros kaba imanaya ayuu isaguna ag joogi jiro markaasaa waxay dee sheegi jireen oo qur-aankii lagu soo dejiyey bal qur-aankii waxyaala markaasuu suwar xafiday aan inta kale reerku cid xafidsanna ma jirin oo arrintaa kaba xafiday cid ka qur-aan badan may helin toddoba jirna uu ahaa isagiibaa imaamkooda noqday waata saxiixa bukhaari bay taasi nooga sugan tahay waxaana jirtayba inuu dee maro yaroo gaaban lahay oo mala markuu sujuudo ayay soo ururi jirtay halkaa dabadiisu kaba muuqanaysay waxaa laga yaabaa racwariya waxaasna soo wada gaadho ana ilmo yar markaasay haweenay tiri dumarkii dee reerka kaba mid ahaa alaa tuqatuuna cana istaqaari'ukum war qaarigiina dabadiisa ma naga qarisaan oo markaasuu yihi qamiis yar baa loo soo iibiyey u yihi weligay masa nagu farxay waxaan ku farxay waa ilmo yar haddaba ninkaas weeye imanka kulan dambe rasuulka ilahina xataa ma heli karno maba hayno laakiin dii saxaabinimo lagu tirinaya dee taasaa jirtay dee bal haddaba ninkaas waxaa la yidhaha camr bnu salima la yidhaha isaga waa mid kowdhe waa bani salimata min alansaari jiribkan aad ragga fiicfiican ay kama yimaadeen ee ansaar sida jaabir bnu cabdillahi iyo kacb bnu malik iyo raggaa lamidkaa asxaabtii rasuulka ore waaweynaa iyagana jiribkooda reer bani salima la yidhaha sida xadiidkii ahaa inay dooneenba rasuulka ilaahay masjidkiisa meel banaanayd oo ku dhaway ayaa banaanaatoy dooneen inay dhulkiiba kasoo guuraan ay deganaayeenoo markaasay inay masjidka soo agdegaan sida ay ugu soo dhawaadaan oo rasuulka ilaahay lahaaba bani salima diyaarakum tuktaba ahaarakum waa xadiidkiiba waa bani salima bani salama maaha reerkaasna reer bani salima la yidhaha fa bilkasri laamtu way kasrisan tahay nin kalaa soo biirayoo wa fii cabdilkhaaliq bni salamata alwajani ninkan cabdulkhaaliq ibnu salama la yidhaha laba wej bay culimmadu soo naqriyeen waa aabihii cabdulkhaaliq ibnu salama iyo cabdulkhaaliq ibnu salima oo barhkood ay doorteen taas kolkol kasrada ay doortaan ninkaasna khilaaf baa ku sugan sida suydi walkhulfu fii waalidi cabdilkhaaliqi wixii aan intaa ahayn ee saddexa kitaabaad ku aragto oo aad u badan salama un dheh salama salama salama ama abu salama umu salama waa saasun wad ama kunya ha noqdo ama magace laakiin camr bnu salim oo ninkaa yar ah iyo bani salima cabdulkhaaliq abiya haddaad xataa aan arrinta tacmiimin lahayn nin cabdullaahi bnu salima la yidhaho baa kutubta kale inagaga soo biiraya cabdullahi bnu salima la yidhaaho bas wixii kale oo dhami iyagu salamay noqonayaan oo haddii la tacmiimin lahaaba ninkaasunbaaba lagu soo kordhinaya lakiin kutubtii baan ku koobanay saddexda ah bal taasi waa mid nisbadoodna way noo soo noqon doontaa hadhow dhowaan shaybano kulluhu bilmucjamati imaka waa shaybaan saybaan waxa la yidhaahba kuma jirto oo cid ismigan u ekaanaya laakiin sinaan iyo waxyaalaha jira intii buu inoo kala farqinaya wuxu uhi shaybaanu magacaa shaybaan kulluhu dhammaantii bilmucjamati waa xarafkan dhibicdaa leh waa shiinta ayuu kuba sugan yaho waa shaybaan dee markaa wax kale oo aan idhaahno waa u egyahay oo xuruuftii shakligii waa iskaga mide dhibca iyo waxba inoo kala soocaya ama xaraka oo saybaan oo kale ma jirtaba laakiin magacyo ku dhow oo ishtibaah ka iman karaa way jiraan oo wa fiiha waxaa kutubtaa saddexdaa kuba sugan sinaan ibnu abi sinaanin wabnu rabiicata sinaan ibnu rabiica weeye wabnu salamata simaan ibnu salama halkana qaacidadeennii baan soo haysanaynaayo sinaanku inooguma jirin dadkii lasoo reebay aabihii waa salama salaymo maaha waa sinaan ibnu salamata waa axmed ibnu sinaanin wa abu sinaanin diraaru bnu murata iyo wa ummu sinaanin oo dikri uun lahoo saxaabiyad ah xadiid markaa xajkii ama xajatulwadaaca rasuulka ilaahay ku yidhi maxaad noola xaji weyday iyo ummu sinaan ayaa dikrigeedu kuba yimi intaas fa bilmuhmalati wa nuuni qorooyinkaasi waa siin iyo nuun oo sinaan baa la odhanaya ismigaa hore inoo badnaana shaybaan buu ahaa farqi baa udhexeeyo xaraf siyaadaadkaa hore kuba sugan ee laakiin waa wixii ishtibaah iman kari lahaa uun intaasta sinaanadaasna way jiraan bal mathalan sinaan labaad oo xagga hoose ama rag kale oo sinaanadaadu dikrigoodu ama sinaan adigu magacooda uu gelayo oo inoogu sugan oo shaarixu ciraaqi kasoo naqlinaya ciraaqina kitaabkiisu aad buu maanta qayim halkan ugu yahay kitaab gaarana maha ciraaqi waxaan uu kasoo naqlinaya had iyo goore sharaxa idinku badan kitaabkan muqadimada ibnu salaax ayuu ku leeyahay kitaabka nukad ama laga idhaha calabni salaax ama magaciisa la ydhaha altaqyiid waliidaax lima udliqa waudiqa fi ibni salaax ba weya marka kitaabkaas oo kale hadalladan ibnu salaax buu qabanaya wixii idaafe ah wixii dee uu leeyahy waa laga toosan yahay wixii kale ayuu kuba kordhiya xaafid maxajar iyo raglihna way kuba lahaayeen nukadka weliba xaafid hadduu taam yeelana aad bay usii fiicnaan lahayde se kitaabkiisu dee halkii maqluubkiiba ma soo dhaafin halkaasu malaa adigu waxa laga haya waa intaasu kuba joogsaday ee kitaabkan sheekhiisaa dhan aad lama dabacaad kala duwanna la madbaceeyey marka taqyiid baa la yidhahayo umuurahana aad bu waa kan hadalkii ibnu salaax iyo tarjamada la dhiganayo ayuu wixii uu kordhin karayo wixii dee ictiraada ama intiqaada ama toosina ayuu laba imanaya waana dee kitaab inoo madbuuco wuxuu la madbacaysan yahay muqadimadu buu la madbacaysan yahay cubaydatu bidamni ila salmaniya wabna sufyaan halkana waa cubaydatu iyo cabiidatu shalayta ama casharkii kan ka horreeyey khamiistii waxaan kusoo aragnay abuu cubaydata tii caamka ahayd bay ahayd marka waxaan soo ogaanay kuyooyinka jiro oo dhami kutubta oo dhan dee abuu cubaydata inay yihiin ee abuu cabiidato kuyihi inaanu jirin laakiin maanta tani maxay tahay waa ism waa iyadoo ismi noqotay oo cubayda iyo cabiida labadaba waan helaynaa tan kuyooyinkii iyada abuu cubayda unbaad gees kale ku wada maray oo kutubta abuu cabiidata kuma sugna laakiin markay cabiidata iyo cubaydata noqoto kutubtii way noogu sugantay waxa badani waa cubayda sida saxaabiga cubaydatu bnu ljaraax inta kale yaree cabiidaah ayaa lagu koobayaa oo lagu soo dabdinaya marka wuxuu uhi cubaydatu bidami godaal cayntiisa la godo kulluhu bidami dhammaantiiba waa cayntiisaa la godaya ila salmaniya salmani mooye waa cabiidatu bnu camri ninkaa la yidhaha reer bani salmani waa jirib muraad kaba mida ninkana horeynu usoo aragnay kitaabkii dee waxaan filayaa nin xusuusani mooye inuu idinku jirayo halkii asaaniiddii waa bilowgii kitaabka asaxu lasaniid markaan soo haynay ayaa asaaniiddii lagu tiriyey inay asax alasaaniid tahay mid kamida muxuu ahaa ibnu siriin can cabidata can caliyin sanad sidaasaynu soo aragnay oo asax alasaniid lagu soo tiriyay waa nin cabiidihii ku jiray weeye waa nin caalim ahaay oo ninkaa dee asax alasaniid ba raggaa ku jira kaba mida taabici weyne ah haddaba ninkaas isaga cabiidatu salmani waa cabiidate cubaydata maaha wabna sufyaana nin kaleo cabiidatu bnu sufyaan la yidhaha reer xadrami ah iyo wabna xumaydin cabiidatu bnu xumayd iyo wa caamira bna cabiidata afartaas fa bilfatxi caynta oo la kor dhabo ayay ku sugayin afartaas iyaga cabiidataad odhanaysaa waana hadda magacyo ee maaha kunyooyin kunyooyinka abu cubayd cabiidata kumama jiro ee laakiin wixii kalese cubaydata sidaa dee cubaydat bnu caamir dee ubay abu cubayda me abu cubayda bnu ljaraax oo kale me cubaydata magacyada kale mayaa badan kaasira waaba kunyo isagu qaybtii kunyooyinku inoo jiraa dee saxaabigaasi cubaydin kulluhu bidami iyada halkana waaba meel keliya isu kaa wada raacay kutubtaas saddexdaa markaad joogto markuu ismigu aanu ta'da lahayn ee cubayd iyo cabiid baa markaa wada imanaya marka wax cabiid la yidhaha kutubtaas saddexdaa kuuguma jiro oo magaca carab waa laga helayaa shucarada qaarkoodna way kuma jiraan laakiin waxa kutubtaas saddexdaa kuugu sugan waa cubaydun un cubayd ee cabiid kuma jiro ama iyada markay noqoto luqada carabeed haddaan eegno shucaradiisa nin jaahiliya oo dee shiciradiisa ilaa maanta maxfuud ay yihiin oo cabiid ibnulabras la odhanayo amtaashii cabiid waa la odhanayay taasi laakiin dee kutubtii riwaaye inooguma le dikri inooguma le waa nin jaahiliyaba laakiin kutubtaa saddexdaa cubaydun baaba ku jira isaga wax kaleo uu soo raacaya ma jirto cibaadatu bidami ilaa muxameda bna cibaadata markay noqoto cibaadana kulluhu bidami sida sacad bnu cibaadata iyo amtaashi dhammaantii caynta waa la daminayaa waa cibaadatu nin keliya ayaa laga soo reebaa ilaa muxameda bna cabaadata ha ku qaldamin markaasoo dariiqii dee badnaa ha la marin ninkaas magaciisani waa kuu keli bukhaari un weeye moxamed ibnu cabaadata oo sheekh albukhaariyi bukhaari sheekhiisa fa bilfatxi isagu caynta waa la kor dhabaa magaciisa ku ogow moxamed ibnu cabaadata waana sheekh bukhaari sheekhadiisii kaba mid ah waxa kalese waa intii badnaydo waa cubaadata waxa weeye ama ruuxa cubaadat ibnu saamit magaciisa ha noqoto ama abi ha noqoto sida sacad ibnu cubaadata ama wixii kale laba midkaa weeye cabdatu biiskaani lmuwaxadati imaka halkana waa cabda iyo cabada oo labadaba kutubtaa inoogu yimaada ama cid lagu magacaaba ay ku jirto way kala badan yihiin marka wuxuu ihi cabdatu cabda kulluhu dhammaantii biiskaani lmuwaxadati ba'du way reebantao cabda ayaa la aqriyayaa ilaa caamira bna cabadata ninka caamir ibnu cabada la yidhaha mooye muqadimada muslimiin baabu kuma jira oo dikri ayuu halka ama xadiid ibnu mascuud uu kaba warinayo ama wuxuu ibnu mascuud buu riwaayo kaba warinaya meelaha kale kitaabka xataa dhexdiisa kuma jira muslim waa muqadimada iyo taasun buu kagaba jira ka caamir ibnu cabadata la yidhaha wa bajaalata bna cabadata nin kaloo isaguna bajaalata bna cabadata la idhaaho oo dee jazi ninkaa la odhan jiray ama saxaabiga dee kaatibkiisiba ahaa adigu dikri laysna bukhaari iyo kaasna bajaalata bna cabadata la idhaaho marka muxuu i labadan dambe weliba fa bilfatxi waliskaan iyaga labada wej baa ku banaan haddaad cabdata tidhaaha iyo haddaad cabadata tidhaaha midna laxni iyo qalad maad gelina waa kuu sax ama kuxa kaleen labada ahayn waa wej keliyo xataa kuwa nafteedu maaha fatxawn inay kuba yimaadeen labadii wej bay ku yimaadeen iskaankii iyo iyo fatxadiiba way kuba yimaadeen cabaadun kulluhu bilfatxi watashdiid markii hore cibaadataan soo haynay soo maahayn ta'dii goob cabaad bay noqotay sida saxaabigii jaliilkaa cabaad ibnu bashriya shahaadadii maalintii yamaamo kaba mid ahaa ma raxima allahu cabaadan rasuulkii ilaahay lahaa ayada aan shidayba u xusuusiyey bal cabaad oo kale iyo wixii taas ahaa kulluhu dhammaantii bilfatxi watashdiidi cayntoo la kordhabo iyo ba'doo la shada ayuu dhammaantii yahay kutubtaa saddexdaa ilaa qays bna cubaadin ninka qays ibnu cubaad la yidhaha mooyaane waa nin hiqaa oo weliba raggii waqtigii rasuulka noolaa roroona laakiin aan la arag lamuu kulmin waa mukhadram ninkani ninkaas qays ibnu cubaad baa la yidhaha fa bidami wa takfiifi isagu godaal cayntiisa la godo halka kaa hore uu kaba fadxisnaa iyo ba'doon shaddo loo yeelin ayaa arrinkiisu adayoo qays ibnu cubaad baa kan yahay ninkaa keliya unagow wixii kalese waa cabaad oo bal markaa taas oo kale wey caqiilun bilfatxi ila bna khaalidin halkana maxaa kutubtii saddexayd baan kuba jirnaa uune waa caqiil iyo cuqayl waa ismi keliya ahdugu dee shakli keliya wada qormaya laakiin midna waa musaqar midna waa mukabar way kala badan yihin oo wuxuu yidhi caqiilun bilfatxi caqiil kardhow buu ku sugnaaday ilabna oo markaas kardhoog waa maxay caqiil baad odhanaysaa sida caqiil ibnu abi taalib oo dee dikri kutubtaaba kuwa leh iyo dee qolooyinkii kale caqiil la odhanayay cayntiisa waad fadxinaysaa ilabna khaalidin ninka cuqayl ibnu khaalid la yidhaha mooye wa huwa isaguna can zuhuriyi arraawi can zuhuriyi waa ninka zuhri wax kaba wariya hayra mansuubin xaalu yahay mid aan abihii la sheegin oo wuxuu jirta nin ruwaadii kaba mida atbaacu taabiciintiina ah cuqayl ibnu khaalid alayli baa la yidhaha asxaabta waaweyn ama xertii waaweynaa ee zuhriya xufaadii asxaabtiisuu kaba midya markaa dee qaalibanna markaa uu zuhri wax kaba warinayo isagoo aabihii la sheegay ma yimaado khaalid ma yimaadee cuqayl kol hadduu zuhri asxaabtiisii iyo iska jiro ninkaa cuqayl baa la yidhaha kaas isagu waa mid wa yaxya bna cuqaylin nin kale oo isaguna yaxya bna cuqayl la yidhaha oo reer khusaaca aha kaasna cuqayl baa aabihii yahay iyo wa bani cuqaylin waa reer dikri un kuleh hashii rasuulka ilaahay cadbo iyo mar dee lala tegay oo haddana haweenay la soo baxsata iyo iyo laba ninoo bal markaa la hayo reer bani cuqayl ahaa iyo waxyaala sidaasaa dikrigoodu yimi oo saxiixa muslim dhacay haddaba reerkaasna reer bani cuqayl baa la yidhaha dikriga kule qisadaa hashaa cadbo iyo waxyaalaha haweenaydu ku nadartay haddii ilaahay ku badbaadiyo inay gowracdo waana hashii rasuulkaabay ahaydba bal markaa iyo cid laga haya iyo taasaa dikri u yimaada iyagana bani cuqayl fa bidami markaa saddexdaasi waa bidami waa reerka qoladaas iyo labada nin yaxya bnu cuqayl iyo cuqayl ibnu khaalid intaas baa cuqayl la jirta wixii kaloo dhamiba ee kutubtaa saddexdaa kuugu sugan caqiil weeye waaqidun kulluhu bilqaaf iyada halkan wax isbedeli maba jiro muqaabil maba jiro ismigaa waaqid sida waaqid ibnu cabdillahi ibni cumar iyo dee markaa magacyadaas oo dadka abnaabnaa ibnu cumar baa midkood magacan lahaaye waaqid weeye dhammaantii waa qaafin kutubtaa saddexdaa waafid kuma jiro ina magaca la midka ahaan la waafid buu ahaan la waana jira magacyo waafid la yidhahay laakiin kutubta kale mooyaane bukhaari iyo muslim iyo muwada'a maalik wax waafid la yidhaha ma dhicin marka magacii suurada leed aragto waa markaa waaqid un alansaab waa ansaabtii wixii iyaguna ishtibaah kaba imanayay wixii mu'talif iyo mukhtalif baabkood ahaa marka wuxuu ihi alayliyu waa nisbadaasi kulluhu dhammaantii bifatxi lhamsati hamsada kordhowgeeda iyo wa iskaani lmusanaati xarafkan labada dhibcood lee waayaadii oo la reebo kuba sugnaaday ujeedada bukhaari iyo muslim markaad joogta iyo muwada waxaa laba nisbaa dee kutubta ku iman karta isshabahayso alayriyu iyo alubuliyu ayla waa nisbo magaalo aylo la odhanayo badan casan xagga dhinaca weliba dee xaggeeda shishe oo markaa dhinaca masar kuba toosana ku taalay oo bal matalan taas oo kollay dad culimo badan ay kaba soo baxeenoo magaalo jirta ayd ayla ubulilana waa meel ciraaq kaba mid ahayd nisbadu labaduba way jiraane laakiin muxuu yidhi kutubtan saddexdaa may dhicin marna alubuliyu may dhicin waxaa nisbeed ku aragtee shakligaali waa alayliyun nin baa jira muslim sheekhyadiisa raggu aad axaadiisooda u badsaday oo shayban ibnu faruuq la yidhaha nisbadiisu waa alubuliyo laakiin waxaanu dhicin oonu kitaabkii mu iman isagoo mansuuba ma iman nisbadii markaa kitaabkii kuma sugna kol haddaa in nisbadu kitaabkii kusugnayn ishtibaah ma jiro waa alayliyo shaarixuna waa kan wuxuu leeyahy bal masalan ini halkan qaryatun calaa baxri lqulzumi buuri badda qulzum la yidhaaho ayay ku taallaa waa qaryo dee badan baana waa magacii hore badan cas la odhan jiray baxrulqulzum wey albazaazu bizaain imaka halkana maxaa jirta albazaaz iyo albazaar culimada aad bay uguma badnayn dee culimadoo dad shaqaysta oo xirfadala bay ahayd albazaaz waa ninkii dharka iibinayay weeye oo a nisbo ila lbaz libeyc lbaz ama samayntii ama iibintii bazaaz wey bazaarna waa buzuurta oo badri iyo bazri waa islaamida waxyaalahan xubuubta dee iniintoodii waxyaalahaas ee laxa lagu shineeyo taasba marka inta badan bazaarka waxay isticmaali jireen waxyaalaha buzuurtaas ama xubuubta cidda dee wixii duhni leh duhniga intay kaba shiido ay shiido dee wixii saliiday lahayd ba soo soorta ama bal masalan iibisa ayay bazaar odhanayeen haddaba labaduba way jiraan ee bazaaz ka badan ee markaa muxuu yihi albazaazu bizaayeyni labada za ayuu ahaado fulan albazaaz waana nisbo nisbaduna waa taa sheegnay waxa loo nisbeeyey ilaa khalafa bna hishamin albazaara walxasana bna sabaaxi fa akhiruhuma rawn labada nin khalaf ibna hishaam iyo ninka kale xasan la yidhaha iyaga ra'baa u dambayso bazaar weeye labadaasoo kutubtaa markaad aragto waxa weeye midna waa sheekha muslimka hore ka dambana waa sheekhii bukhaari ra'baa u dambaysa waxa kalese waa bazaaz saasaa lagu kala dabdinaya waana nisbo albasriyu bilbai maftuuxata wamaksuraةa nisbat ila lbasr wuxuu hi albasriyo bilba isagoo ba kuma sugan oo ba la aqriayo maftuuxatan xaala kawniha maftuuxatan iyadoo dee ba'daasi fadxisan basra la odhanayo albasriyo la odhanayo wamaksuratan xaalay tahay iyadoo hoos labana albasriyo labaduba waa saxiix buu leeyahy haddii ba'da la kasriyo iyo haddii la fadxiyo halkan waa isku mid oo laakiin ba hadday tahay waa nisbatun ila albasra waa iyadoo nisbo loo nisbay ciddii dee siradaa kuma timi waa magaalada basra la yidhaha nisbe loo nisbaynayo haddaba ujeeddadu wixii kutubta inoogu sugan aad bay ugu badan tahay sida xasanulbasri iyo amhaashi ama basri dhahoo bad basri way badan tahay maxaa laakiin iyagana ku shakli ahaan kala mid ah waa annasriyu iyo albasriyu nasriyaa la yidhaha waatan ilaa malik bna aws ibn alxadathani annasriya ninkaa malik waa nin mukhadrama malik ibn aws ibn alxadathan baa la yidhaha waa nisbatan ilaa bani nasri waa reer bani nasri la odhan jiray ibnu kacba ayay nisbadu tahay wa cabdalwaaxid annasriya wa saliman mawla nasriyin salimna waa ninkii magaca salim abu cabdillahi salum mawla almahriyiin salimu sabalan ninkan kuma soo marray weeye dee siyaalaha kala duwan kuma imanaya ninkaas baa saaliban mawla nasriyiina fa binuuni saddexdaasi iyagu nuun bay kuba sugnaadeenoo waxa weeyaan iyagu waa nuun intii kalese maxay tahay albasriyu athawriyu iyaduna waa athawri iyo atawazi wax kaloo dee aan hayn inooguma sugnaa labada kutubta marka wuxuu ihi asl nisba thawrina nisbadu waa jirib reer ballaarnaayo hamdaan la odhanayo shalayna ama casharkii odhan dikrigiisa markii hamdaan iyo hamadaan farqigeeda aan soo aynaan soo aragnay jirib kaba mida iyo reer tamim jirib kaba mida labadaba sawr waa la yidhaahaa inta badan sawrkan hamdaan baabay rag waaweyn loo nisbeeyey marka wuxuu ihi athawriyu sida sufyaan iyo kulluhu dhammaantii bilmusallathati saddexda saddexdaa xaraf waa si abay kuba sugnaaday ilaa abaa yacla maxamed ibn salti maxamed ibn salti abaa yaclaa ayaa fahuwa markaa atawaziy wey atawaziy ninkaasun mooyaane fabilmusanaati fawqa watashdiid ilwaawi lmaftuuxa wamizaj adigu bilthawri waa inta badan nin kaliya qabso maxamed ibnu salta atawaziyu waana magaalo faris ku taalay nisbadu intaasaa jirta ninkaa keliya wixii kale waa athawriyu wallah subxana wa tacala aclam